aad iyo aad umaadsantaha cabdilwaaxid guddigan waxaad ka warqabtaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magacowday waxayna ka kooban yihiin shaksiyaad uun la mooday ay la tahay oo la mudaayo inay yihiin dad dib u heshiisiinta ka shaqay kara oo beelaha galmudug dagaaho dhan kulligood kasoo wada jeeda ayaa loo xulay marka aan nimida marka nimida magaalada dhuusamareeb marka aan nimiday isla markiiba shaqaan bilownay shaqadana waxay ahayd sidaan u qorshay lahayn shirka sidii dadka ugu yeeri lahayn ay mataqaana uga soo qaybgeli lahaayeen marka hadda waxaa waaye afar maalmood marka aan shaqaynaynay ayaad warqada bayaanka waxyaabaha ku qoran ad aragteen ayaa naga soo baxay oo ay kamid tahay inaan waktiyeyna shirki waktiga uu furmaayo oo ah bisha shanta bisha agoosta shanteeda in shirku oo ka furmaayo magaalada dhuusamareeb ayaa sheegnay inta ka horeysa inay ergadu inay soo xerootay loo baahan yahay iyo tirada kasoo qaybgelaysa shirka oo ergada rasmiga ah dad badan oo kale waa iska imaan karaan laakiin ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxa waaye saddex boqol iyo konton iyo lix ruux ayaa shirka kasoo qaybgelaysa annaga marka dowrkeynu muhiimka ee aan ka shaqeyhayna waxa waaye waa waa dadka qabanqaabada shirkaas laisku yimaado oo dadku halkaa markay isugu yimaadaan ay ku tashadaan oo marka masiirka galmudug ay ka tashadaan iyo siday dowladdii ay u dhan yihiin oo mataqaana ay ka tashadeen ay heshiis ku yihiin ay u dhisa lahaayeen ma waxaa jira beelo dagaala iyo colaadi ka dhex dhexayso oo aada dib u heshiisiin u qabanaysaan mise si guud galmudug ay oo dhan ayaa dib u heshiisiintan samaynaysa dib u heshiisiin sidaa markaan ka hadlayno laba laba mustawa dib u heshiista loo sameeyaa mid waa dib u heshiisiin beeleed oo beelo oo la yidhahdo waxyaabaha socialka la yidhaahdo beelo dirirsan oo khilaafaad ragaadiyey in la xaliyo mushkiladooda midna waa dib u heshiisiin siyaasadeed oo dadkii siyaasadda ka shaqeeyahaya isku khilaafeen oo dadkii u baahan yihiin marlabaad inay cusboonaysiyaan heshiiskooda shirkan hadda aan qabahayno waxa waaye waxaan ka shaqayhaynaa dib u heshiisiin siyaasadeed waaye oo dadkii beelaha haya dhistay galmudug dhistay inay inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan oo wax alla wixii kasoo hallaabay oo maamulkii maamulada lasoo dhaafay ka hallaabana ay saxdaan wax alla wixii aaraa iyo talooyina ay isweydaarsadaan oo marka ay markaa kabacda ku heshiiyaan qaabka cusub ee galmudug dowladeeda loo dhisaayo ay ku heshiiyaan oo ay ku heshiisa ay marka dowlad markaa dhistaan dowladdaas marka ayaa ka shaqayn doonta marka wax alla wixii ku saabsan dowladda marka la dhiso ayadaa dib u heshiisiinta bulshada ka shaqayn doonta iyo khilaafaadka beelaha dhexdooda yaalla ayadaa laga rabaa hawshaas inay qabato hawsha hadda u taalla ma aha shirkan hawshiisu arrintaas ma aha arrintaanu waxay tahay in dowladdii muxuu ahay hadda muxuu ahay aan muxuu ahay aan dhisnayn in si dowladii galmudug loo dib loogu dhiso lahaa dadku inay ka heshiiyaan waayo waxaa jira beela qabanqaabada shirkan iyo cilaamintiisii kol horeba ka qaadacay ka qaybgalkiisa kuwa si loo qanciyo maxay tahay tallaabooyinka aad rabtaan inaad ku wajahdaan dhammaan waxaan isku dayaynaa muxuu ahaa inaan ku qancino haddaanah guddiga qabanqaabada annaga shaqadaynu waxaa waaye inaan dadka ku qancino qanaacada ugu weyn oo ku qancihayna waxaa waaye goobta xaajadu taallo oo in lagu xaajoodo ay tahay oo reerkii wax sheeganaya ama maamulku qaarka wax loo qaybsaday amaba hadda waxa laga hadlaya xaajaha kala haabee amaba sida mustaqbalka galmudug loo hisaayo amba waxa dastuurka ku qoran ka qabo talaha ka qabee annaga waxaan rabnaa goobta lagu xaajooha in ka la yimaado taladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug taladu meel kale kama jirto dowladda kama jirto dad kale odooy ka jirtana ma laha beelihii galmudug dhistaa taladu ka dhexaysaa marka inay halka inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan wax alla waxay ka hadlaysan ay saxdaan wax alla waxay ku heshiiyaan ay samaystaan ayaa annaga shaqadayna tahay marka beelaha hadday dadku qaar hadday u malaynaayaan ka maqnaasho hadday ka maqnaadaan micnaheedu waxaa waaye goobtii xalka lagu samaynaayey ma ay sijmo ay joogaan marka anaga shaqadeen waxaa waaye inaan u tagno oo mataqaana hadalno oo aan dhahno walaalayaal waxaad imaanaysaan gogasha muxuu ahaa galmudug ku tashanayso imaada aad mushkilo qabtiin halkaan la imaada halkaan dadka talada kala dhexaysa kala dooda oo mataqaana heshiis ayaa laga rabtaa oo dowlad dhist ayaa shaqadeenu ay tahay inaan ka shaqeyno waxaad soo saarteen qoraal ay ku qoran tahay ergada ka qaybgelaysa shirka dib u heshiisiinta saddex boqol konton iyo lix xubnood ayaad ku qorteen sidee u qaybiseen waxyaabaha aan ku qaybino waxaa ugu muhiimsan magaalada dhuusamareeb waxa waaye waa magaalo aan muddo dheer aan hawl badan ka qabsamin oo sharar waaweyn aan lagu qabanin marka logisticada inta ay aqbali karto inta loo heli karo guryo gaadiid iyo hoola lagu shiro marka aan fiirinay ayaan waxaan qiyaasnay in tiradaas ay tahay tirada in la keena ay tahay marka tiradan waxaa lagu jaangooya tirada logisticada loo hayo
shirka wuxuu furmayaa doctore shanta bisha ee soo socota eena soo aadan imise maalmood aad u qorshayseen in uu kusoo ilaado shirkaas horta waxa waaye waa og tahay oo dad hadday isku yimaadaan soomaali ah waxaad og tahay waxna waa waxaad adiga ku talagelayso waxna waa waxa suuragal noqonaya marka anaga kama horracayno muxuu ahaay markay dadka reer galmudug isku yimaadaan inta maalmood ay ku dhamaysan karaan arrimahooda hadda kama horracayno laakiin waxaan rajaynaynaa wakti aan dheerayn runtii inay isla fahmaan muxuu ahaa feeska koobaad oo ku saabsan mataqaana isla jaanqaadka iyo isfahamka iyo jidka laga loo sii maraayo maamul dhisida inay muddo badan aysan qaadan aan rajaynayna